إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan oo si kasta idinku soo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah alkataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil ka dhacay dalka etoobiya xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu xiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug caruur soomaali ayaa ku dhimatay dab ka kacay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa bilaabay bagsi ka dhan ah qoysaska xubnaha ka tirsan dowladda etoobiya intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoreen warkeena fiidnimo haatan u diyaargaroowa isagoo dhammaystiran
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa habeenimo sabti a taariikhun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix dhankal waafaqsan labaatanka bisha lixaad laba kun shan iyo labaatanka alkataayib al khibaariye ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe filimkan oo la daawan karo qadar toban daqiiqo ayaa waxa uu qeybaha hore soo bandhigaya dhibaatada lagu hayo muslimiinta khaza ee wajahaya ku dhowaad laba sano duulaan cadowtooy ugu imaanaya dhinaca yahuudda wuxuu intaa kadib soo bandhigaya isdaarka dagaal culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhex ku leeyihiin ciidamada dowlada federaalka warbixin intaa ka faahfaahsan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkana soo aadan insha allah ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka etoobiya faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya wariyeen cali aadan wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in gobolka axmaarada ee gudaha dalkaas uu ka dhacay shil geystay khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac ugu yaraan shan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale gaarigii shilka gale oo ahaa nooca dadweynaha qaada ayaa xilligii uu shilka gelayay wuxuu waday meyd uu kasoo qaaday magaalada dhisees loona waday magaalada sikota oo ka tirsan gobolka axmaarada dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la dhigay xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxaana lala tacaalayaa xaaladooda caafimaad dalka itoobiya ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale looga soo tabiyey dhacdooyin noocan oo kale ah si gaar ah gobolka axmaarada waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay shilal galaaftay nolosha dad badan xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu xiray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug warkan waxaa inoo qaada dhigaya cadnaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in ciidamo hubaysan ay xireen xubno ka socda wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xubnahan oo ay tiradoodu ahayd labiiyo toban kormeere ayaa waxaa hoteel ay kaga sugnaayeen magaalada gaalkacyo waxaa kala baxay ciidamo hubaysan kuwaas oo la aaday dhanka saldhigga magaalada ciidamadan ayaa waxaa loo badinayaa inay ka tirsan yihiin maamul kala baxay puntland waxaana ay tani ku soo aadaysaa iyadoo ay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed ee u dhexayso maamulkan iyo dowladda federaalka taas oo muddooyinkii dambe ay cirka isku sii shareerayso dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud iyo maamulada kala dhexeeya xurgufta siyaasadeed ee xargaha goosatay ayaa waxaa quus ka muujiyey waxaa loogu yeero beesha caalamka iyagoona maalmo ka hor ay kulan qadka telefoonka ah la qaateen axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland oo ay amar ku siiyeen inuu wadahadal la yeesho dowladda federaalka oo khilaafka xoogan kala dhexeeyo caruur soomaali ayaa ku dhimatay dab ka kacay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya qodobkan waxaa inoo haya maxamed muudi abu muslim hogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dab ka kacay dhismee ku yaala xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kaas oo ay ku dhinteen caruur soomaali ah ugu yaraan saddex caruur ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen dabkan kuwaas oo ay da-doodu u dhexaysay saddex ilaa shan sano sida uu shaaciyey wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya waxaana uu dabku ka kacay dhisme dabaq ah oo ay degnaayeen dad soomaali ah dabka ayaa waxa uu ku kacay si lama filaan ah sida ay shaaciyeen booliiska xukuumadda nairobi kuwaas oo aan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dabka iyagoo intaa ku daray in caruurta dabka ku dhimatay ay ahaayeen walaalo isla dhashay sida ay ku waramayaan dad soomaali ah oo ku sugan kenya dabka ayaa waxa uu ka dhashay koronto isaga oona ka dhacay dhisme dabaq ah oo ay degan yihiin qoys soomaali ah taas oo sababtay in ay ku geeriyoodaan saddex caruur caruurta dabka ku dhimatay ayaa lasoo warinayaa in ay albaabada ku xirmeen halka hooyadooda iyo caruur ay dhashay laga soo tuuray dabaqa sida ay soo warinayaan dad ka soo badbaaday dabkan tani ayaa ku soo aadaysaa iyada oo maalmo ka hor dab ka kacay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ay ku nafwaayeen laba ruux halka bishii maay ee lasoo dhaafay shan iyo toban ruux ku dhinteen dab ka kacay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi malishaadka maxaaradda ee faano ayaa bilaabay beegsi ka dhan ah qoysaska xubnaha ka tirsan dowladda etoobiya waa kan cabdiqaaliq maalin cabdiweli dalka itoobiya oo marba marka ka dambaysa kusii xoogaysanayaan colaadaha u dhexeeya xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka mucaaradka ayaa waxaa lasoo warinayaa in mid ka mid ah jabhadaha ka dhisan dalkaasi ay qaaday tallaabo ka dhan ah dowladda xabshida itoobiya jabhadda amxaarada ee faano ayaa waxa ay bilowday beegsi ka dhan ah qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka ugu magacaaban dowladda itoobiya iyo cid weliba oo kulug leh la shaqaynta xukuumadda adis ababa arrintan oo ay kooxda ku sheegtay in ay qayb ka tahay waxyaabaha ay kaga qayb qaadanayso dagaalka ka dhanka ah itoobiya ayay durbaba maleeshiyaadka ka bilaabeen gobolka ilaa dhowr iyo toban ruux oo shacab ah ayaa lasoo warinayaa in ay toogteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyadoo sidoo kale dab qabadsiiyey guryahooda iyo beerahooda kana qaatay xoolo ay dhaqanayeen dadkaasi tani ayaa sababtay in gobolka uu martigeliyo barakac xoogan oo ay saameynayaan qoysaska xubnaha ka tirsan maamulka gobolka amxaarada ee ka tirsan dowladda itoobiya waad mahadsantahay cabdiqaaliq maalin cabdiweli dhegaystayaal warka fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa nageynta tan iyo kulinta dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu